guddiga gurmadka abaaraha ee degmada cadaadooha ayaa waxaa aya deeq iskugu jirta raashin iyo baydhaamin ay gaarsiiyeen deegaano ka mid a kuwa hoos dhaca ama hoos yimaada degmada cadaado waxaana markaasi deegaanadaas ay gaarsiiyeen ka mid ah dhowr deegaan oo kala duwan oo uu ka mid yahay deegaanka caana ka dhan iyo sidoo kale deegaano kale oo uu ka mid yahay deegaanka ceelsoor waxaa ay sidoo kale deeqdan gaarsiiyeen deegaanka galambe waxa ay la hadleen warbaahinta iyagoona sheegay in deeqdan ay kasoo gaartay deeda muxsiniina oo iyuna ay gaarsiiyeen deegaanadaas kala duwan sida deegaanka galambe deegaanka caana ka dhaniye sidoo kale deegaanka ceelsoor oo dhammaantood hoos yimaada degmada cadaado deegaanka ceelsoor oo ka tirsan degmada cadaadood hoos yimaada waxaan nahay guddiga gurmadka degmada cadaadood dadkaas oo aan deegaankan maanta aan soo gaarsiina shan iyo toban kiishoo raashina oo aan ugu talagalnay labaatan qoys oo danyar ah inay maanta ku afuraan waa bil ramadaan waa dad sooman waa dad abaaraysan waa dad xaaladooda aad u daruufaysan yihiin dadka muxsiniinta oo soo dhiibtay xoolahan waxaan ilahay uga baryaynaa inuu miisaanka xasan alla u saaro dadka kaloo walaalaha ah oo maqaan oo deegaan ka soo jeedana waxaan ka codsanaynaa sidaasoo kale inay dadkan u soo gurmadaan dadku waa waxaysan yihiin xaaladooda waa xaalad ilaahay og yahay maantoo kale waa maalin ramadaana waa bishii barakaysneeda lagu jiraa qofkii qof muslina afuriya kulley wax ujarkeeda iyo xasanaadkeeda wax lasoo koobi kara maahan waxaan maanta joognaa deegaanka galaambe ee dhinaca bari ka xiga magaalada cadaado annagoo ah ka soconna qayb ka mid ah guddiga abaaraha ee degmada cadaado waxaan soo gaarsiinay shan iyo toban kiish oo raashina oo loogu talagalay labaatan qoys oo danyar ah sidaas ayaan ugu wareejinnay ilaahay ayaa ku mahadsan waxaan kaloo u mahad celinaynaa dadkii muslimiintaha oo muxsiniinta walaalaheen ahaa oo sadaqadaas la baxay annaguna waa gaarsiina walaalayaal wixii aan aad noogu soo dhiibteen waxaan rabnaa marka inaan u baaqno jaaliyadaha dibadda iyo dalka intaba dadka waa abaaraysan yihiin waddanka abaaraha ka jirta ilaahay subxaana wa tacaala ayaa abaarta naga bixi kara laakiin waxaan rabnaa inaan coddheer kuna raacno dadka deegaankan ka soo jeeda dal iyo dibad meelay joogaanba walaalayaal dhibaataa ka jirta deegaamada xoogaa abaaraa jirta ilaahay hanaga bixiyo waxaan idinka codsanaynaa inaad haddii allaba ku horon yahay dadkaas qofkii wax dhaamo ama wax u heli kara uu soo gargaaro guddigan ayaa dhowaan waxaa magacaabay guddoomiyaha degmada cadaado isagoona markaasi ujeedku ahaa in ay gurmada gaarsiiyaan dadka ay abaaro saameeyeen